maxamed faarax waxaad faahfaahin naga siisaa dibadbaxa maanta ka dhacay magaalada laascuunad ee xarunta gobolka sool mudaaradada ka dhacay gobolkaasi maxay ku saabsanaayeen maxaase gobolka kusoo kordhay
waa mudaharad aada iyo aada u balaaran ayaa ka dhacay maanta magaalada laascaanood waxay ahayd maalintii oogaa xisbiga jumhuuriyadda somaliland kadibna markii ay bilaabeen taageerayaasha xisbiga cudina ay u baanaan baxaan maalintii doorashada iyagoo ay soo dhaweynayeen guddoomiyahooda faysal cali waraabe ayaa dad aada u godoodsan oo taageersan s s c ay aad iyo aada u mudaharadeen kadibna waxaa shiir lala beegtay meeshuu ku odaynaya guddoomiyaha faysal cali waraabe halkaasoo dhibaato aada fara badan ay ka dhacday ma garata inta muddooyinkan waxaanu ogeyn in ololaha doorashada ee somalilan ay si weyn uga socdeen laascanood iyo degmooyinka hoos yimaada xisbiyaduna ay dhigayeen maxaa keenay in xisbiga faysal cali waraabe hogaamiye ucid maanta lagu mudaaraado
way mudaaraadyada kuwa xidid ayaa ahayn oo maalmahanba dhacaya iyadoo lajoojiyay markasta doorashada mar kasta oo xisbi mataqaana banaanbax samaynayoo dadku shacabku ay kadiba mudaaharaadayeen oo uu gadoodku waa jiray maantana markii faysal cali waraabe oo ahaa xubinta ugu sarreysa xisbiga uu yimi goobtii xisbigiisa ku diyaargelinay inagu ka hadlo ayaa waxaa lagu salaamay kabo kadibna halkaa waxaa ka dhacay godo aada u fara badan shiir fara badan baa dhacay dad fara badan ayaa wax la gaarsiiya oo taageerayaashiisiiya kadibna boolis ayaa loo dalbaday meeshana waxaa ka dhacay in xabado laysoo adeegsado oo shacabka lagu kala cayriyo maxamedow maxamed faaraxo adigu shacabka laascanood ayaad ka mid tahay mana hayno warka sheegaya in inta badan lagu mudaharaado nololaha doorashada ee somaliland ee ka socda gobolka sool dadka qaar waxay leeyihiin waxaa la didanaa xisbiga ucido faysal cali laga soo horjeeday miyaan dhinaca kale loo qaadan karin
maya looma qaadan karo faysal cali waa mas-uulka ugu sarreeya ee xisbiyada somaliland ka socda ayuu ahaa haddii kuwa kale yimaadaan laftooda uu yimaado mataqaana ay masala jiraayad oo kale oo tawai badnaa lahayd laakiin maalmihii hore ee shalay oo ganaato dadka dee xisbiyada kaadooyinka dad gobolka u dhashay ayay ahaayeen oo inkastoo mudaharaadku u jiray laakiin faysal waa mas-uulkii ugu sarreeyay xisbiga oo taasaa keentay in xisbi mudaharaadku bato kabana lagu salaamo dadkuna aad iyo aad ay u godoodaan kadibna booliska soo dhex doon rasaasna shacabkii loo adeegsado rasaasta iyo waxa dhacay waa la soconaa ma jiraan wax khasaaro oo shacabka soo gaaray maanta iyaga
ma jiraan ma jiraan ma jiraan laakiin shacabku waa godoodsan yahay taageerada ay u hayaan hsc bana aada u muujiyaan mar walbana mudaaraadku waa dhacaa laakiin maanta mid aada u ballaaran bu ahaa maadaama faysal meesha marayay
faysal cali waraabe laasana hadda muku sugay mase waa ka baxay
waktigii ugu dambeysay hadeertu wuu jooga faysal
jawiga guud ee laascanood hadda maanta waa sidee dadka qaar baa wararka naga soo gaaray waxay sheegeen in qaarkood xabsiyada la dhigay shacab aada u fara badan warka maxaa ka jira iyaga
waa xiran yihiin dhalinyaro aada u fara badan baxay oo ardaydii iskoolada ahayd kadib markay kasoo dareeneen imtixaanaadkii iskoolka ayay mudaaraadka la kulmeen wayna xiran yihiin sacadii aada u fara badan ana dadka lagu hayaa waxa weye caburi fara badan baa lagu hayaa dadku ra'iyadooda iyo iyo joojkooda inay doortaan lama ogola
warbaahinta xalay ilaa maanta waxaa lagala socday iyo iyo shalayba ilaa dhowr hadba dadka reer laascanood usoo usoo dibadbaxaya nololaha doorashada si weyn ay ugu taageertay xisbiyada kulmiye iyo udubba maxaa keenay maanta in ay arrintaa gestan laascanood ka dhacdo
waxba kama jiraan xaqiiqii waxba kama jiraan dadkani waa dad reer s s c-ya s s c bayna aada u taageertayiin waxaana keenay in marka mudaaraadku ballaadho faysal carwaaraar ayaa imaan kuwi oo ahaa xubinta ugu sarraysa ucud haddii uu silaan yimaado waxaa way kasi darnaanaysaa dhiig baana ka dhici lahaa marka waxawey shacab fara badan baa la xidhay walaale shacab fara badan baa la dhibaateeyey rasaas baa boolisku adeegsaday dhibaato fara badan mees ka dhacday
dadka reer laascanood dareenkoodu iyaga maanta waa waxaa jirta ina dibadbax ay dhigeen oo ay ay ku salmeen faisal cali waraabo hogaamiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraab ay maanta ay si weyn ugu mudaharaadeen iyaga faysal iyo waftigiisa waxaa laleeyahay waa la soo dhaweeyo oo magaalada laga hortegayo dad aad badan baa soo dhaweeyey warkaas iyana maanan jirin
soo dhaweyntu waa jirtaa laakiin dadka soo dhaweey waa xisbigii xubnihii xisbiga sia meesha u jooga weye xubnihii xisbiga meesha u jooga weye taasi way jirtaa laakiin wax shacaba oo soo dhaweynta ka qayb galay haba yaraatee ma jirto haddeer aan kula hadlaya waxay la tahay gabarha wata calankii soomaaliyeed dadku waa kacsan yahay calankii soomaalida si ku qoran taha gabadha gabadha idhib gabadha idhib gabadha idhib laal laal wey laal halo waxaa tahay shacabka laascanood maanta see magaalada wax uga dhaceen
maanta magaaladu waxay wax uga dhaceen shacabkii reer s s c oo awalba godoodsanaa oo muddadanba ka xanaaqsanaa waxyaalihii iyo falalkii laga geysanayay wurwid iyo xisbiyadan magaalada oo taageerayaashooduna aada u yar yihiin ayaa ilaa shalay ilaa darab ilaa maanta la xabeynayay
wararka naga soo gaaray laasnaan waxay sheegayeen in shacabkiinu qaarkood kala qaybsan yahayo maalinba xisbiga aad u ololaynasaan oo aad ku ku kala qaybteen maanta maxaa keenay in- ololeynayaa ma jiraan wax xisbiga loo ololaynayaan ma jiraan dadku ciyaal bay u badnaayeen maanta la socda iyo adigu tabaneeyo dumara wax ragaha oo shirki iyo do- een xafladii uu qabtay kasoo qayb galaynin ma joog ma jiraan muddo labaataneeyo een daqiiqaa buu magaaladaba joogayba kadib markii shacabku kusoo dhaweeyeen kabo lagu salaamayey marka faysal magaalada muu ka baxay hadeerto wuu ka baxay ha markiiba wuu noqday labaatan daqiiqo uu joogay labaatan daqiiqo
shacabkiina lahelaas conood waa kala qaybsantihiin oo qaarkiin wuxuu taageersan yahay puntland qaarasii buu taageersan yahay qaar somaliland buu may taageersan may yahay shacabku boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa s c boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa s c booliiska iyo militariga magaalada jooga markay kugu arkaan hal calan oo dawladii soomaaliya lahaan jirtay waa lagu xidhayaa sanad baa lagu jarayaa waana lagu dilayaa aniga maanta waa laygu dilay shalayna waa laygu dilay calanka maxaad jeedinaysaa baaq
waxaan u sheegayaa faysal cali waraabe iyo riyaale iyo inaka iyo ka kulmiye inaanan midna u codaynayn midna aanan codkayga sinayn midna aanan doonayn ee aanu diyaar u nahay inaan reer s c haddaan nahay aanu midowno oo aanan doonayn oo aanan soomaaliya ka go-ayn marnaba haddaad saad di- diyaar u tihiin maxaad ciidamada somalilan laascanood ku sugan aad iskaga saari weydeen haddii aad dareenka nusaa yahay ciidamada annagu shicib baanu nahay mar walba beebe iyo waxaa dhulka lagu dhigayaa iyo qori een baroona baa dhi- dhulka lagu dhigayaa hadhow markaad dhimatidna hawlgal buu ku dhintay maanta wiil yaroo sideed jira baa qori dabadii sidii loogu garaacayay dhiig mantagay laakiin kadib sha- toban qodob baa la tolay madaxiisa toban qodob baa la tolay madaxiisa urura- ururadiina bulshada rayidka laascanood ku sugan maxaad isugu tegi weydeen qaarkiin wuu soo dhaweeyey faysal cali waraabe sida wararka lagu helayo iyo goori baa lagu hortegay ilaa laascanood waa lasoo gelbiyey maxaad isugu imaan inaaleen weydeen magaalada wuxuu magaalada xisbi kasta guribuu ka kiraystay dad yar oo wuxuu kaxaystay yaryar oo labaataneeyo qof aan ka yarayn oo dhuuliqaatayaala dadkaasina waxay u badnaayeen dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi dadku wuu isdhex galaa waa la isguursadaa dadkii u dhashay waqooyi baa soo dhaweyn hal qof oo s c u dhashay inuusan soo dhaweyn baan kuu cadaynaya arrinta hadda faysal Maamuusuna cali way waraabe badnaayeen.
khud- khudbad buu ka jeediyey sida wararka aan- aanu ka helino een, xarunta dowladda hoose laascanood fagaara ku yaala halkaasuu shacabka kala hadlay warkaanu muyuusa jirinba
maye wax yar buu shan daqiiquu halkaani taagnaa wuxuu sheegayay een, wuxuu sheegayay in reer laascaanood biyo qadhaadh cabdaan biyo qadhaadhna ma cabno anagu biyo macaan baanu cabnaa biyihiisa qadhaadhna burcaha u geliyo hargeysa iyo burco waxa ugu qabteen waxay leeyihiin reer s c baanu u qabanan annagu wax qabashaa iyo wax taageera ah oo aanu midna siinanaa ma jirto haba yaraatee faysal cali waraa maanta muxuu ka hadlay markuu ka hadlayay een, fagaaraha ay ku yaalaan magaalada gobolka markuu joogay wuxuu ka dad yaroo taageerayaashiisa xisbiga ugu yaraan soddon qof baa meesha taagnaa soddonkaa qof toban qof xitaa kama isma isma ay diiwaan gelinoo ma ay haysan dabeedna markiiba shiid iyo buuq baa bilaabmay iyo calaamadii soomaaliya deedna booliis yaroo ilaalinayena een xabadaha la riday dadkii way kala dareereen markiiba isna wuu noqdo marka muxuu ka hadlay adoo soo kobay haddaad noo soo kobto muxuu ka hadlay markuu ka akhbadda is wuxuu jeedinayay ka hadlayay gobolada een, in een, maxay haytay sool sanaag iyo cayn ay yihiin ee, somaliland wuxuu kaloo ka hadlayay in biyo iyo waxqabad loo sameynayo reer is- een, reer een, laascanood hadday doortaan inay qadiyadoodana hungurisitaan taana lagama ogolo maxay haytay xitaa dadka gobolka jooga inta badan majority udub bay taageersan yihiin haddii xagga xisbiyada laga eego marka waan halas aan baa wax qaarkood kulmiyo taageer- iyo waxa uu cid u ololaynaya anigu maanta maan arag laakiin shalay kulmiya aad looga ololayo oo dad badan usoo baxay marka kulmiyana baabuur badan oo madhan oo xitaa sawiradii aysan ku dhegsanayn oo dhowr calan ka lulanaya laamiga waan taagnaa baan arkayay maxay ahayd tayadoo kadib la mudaharaaday oo taayir la gubay oo magaalada shiid iyo rabshado ka dhaceen daraas sidoo kale udub baa dabaaldegtay iyadana sixty five bersenis baa lagu xidhay magaalada oo dumar u badnaa oo lagu laayay weliba jirdir lagu sameeyey een, ugu dambayntii shacabkiina laascanood maxaa idiin xalla mar haddii dhibaatooyinka caynkaas idin soo reer foosaaray laascaanood waxaa u xala anagu marna ma doonana inaan soomaaliya ka goono mar walba waxaan taaganahay soomaaliya mar walba annaga u- maalin walba waan dhegaysanaa waxyaalaha ay telefishinada ka sheegaan habeen hore waan dhegaysanayay khudbadii faysal cali waraabe wuxuu yidhi laba waa naga xaaraan inaanu udub doorano iyo inaanu muqdisho ku noqono annaguna reer muqdishoaanu nahay oo soomaaliyaan nahay mana kala go-ano kuwaas waxay Soomaaliyana ka hadli ahaayeen mayno.
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka laascanood oo u warramayey shabakada wararka ceeg dotcom oo ku sugan isla magaalada laascanood aad baa mahadsantihiin
haye haye